waxay u muuqataa markii hore inaysan aada u caddayn sababta keentay ma niman gangs criminal ah oo ninkan diliba ninkuma militariba laakiin hadda wararka issoo taray halkan waxay sheegayaan inuu ahaa nin military ah oo kasoo baxay xero military oo xaafada willige ku taalay nimankan dilay labada nin nina kamarada uu ka muuqdo nin madow ah dadka balaaga u muuqda inuu yahay nin muslim ah iyo nin kale oo isagana kamarada ka foga oo la socdo dib ugu laabanayo waan gartay marka ma la ogaaday sababta dilka ka dambeysay maxaa riixayay nimanka
weli kolley booliska halkan baaritaan bay ku hayaan laakiin sida keliba yare ragguna iyaga duubeen oo kamerooyinka telefishinka dalkan i t v laga soo daayay ka muuqata wuxuu u egyahay nin xambaarsan afkaarta xagjirka ah ee uu ku doodayo inuu aayad suura tooba ka tirsan uu akrinayo uu leeyahay ilaahay unooley sidai ila dareen ula dagaalama marka i for i iyo maaragta saas oo kale uu sheegayaa wuxuu leeyahay waan ka curdaaranaya inaan inagoo ninkan gowracayna ay dad dumar ahoo jirecsan ay arkaan oo meel maalin cad oo jidka dhexdiisa ay sidaa ku sameeyeen marka uu leeyahay sidaa waan ka xumayn ay dumarka arkaan laakiin inaguba dumarkeeni dhulkeeni isagoo mindhaw la jeeda dhulka muslimiinta sidaas oo kale iyaguna dhilka iyo dhiigga iyo dhimashada u arkaan marka aayado qur-aanana wuu akrinaya marka waxay u muuqataa inuu ka imanayo xaggaas afkaarta muslimiinta qaarkood ay qabaan ee lagu tiririyo kuwa argixisada ama xag jirka ah mental inuu fiogaya in kale lama garanay dadku waxay aada isu weydiinayaan markay fal ka geysteen waxay uga carari waayeen goobtaas iyagoo dadkii la hadlay yihi booliska waca booliska waca ha yimaado iskuna daya booliska inay markaa ka hor yimaadaanay la dagaalaan ama iska caabiyaan kulana waa la dhaawacay baa laleedahay labada isbitaallo kala duwanna waa loo kala qaaday waan gartay waa waa arrin cajaa'iba in qof intuu fal geysto oo haddana sii sugo oo kamarad iska qaado amaba isu dhigo kamaradii ilaa iminka dadka falanqeeya haddii aad telefishinada iyo meelaha kala duwan dhegaysatay maxaa laga sheegay xaaladooda maskaxeed weli ciidana hadda kolley ma oga waxaun loo tirinayaa inay ragga milatariga ku daba jiraan oo ay leeyihiin dhulka muslimiinta bay kasoo dagaalameen wuxuu leeyahay shacabka ingiriiska uu isku dayo inuu statement dhiiggii isagoo uu gacmihiisa ku yaalo uu ku dul jeediyo uu yidhaahdo maaragtay waa inaad xukuumaddiina ciidamada mindhaa meelaha kale u diraysa marka xukuumaddiina waa inaad ka hor timaadaan oo iska ridaan waxaan shaqaynayay qaab aada u foolxun iyo ficil aada looga argagaxay dadka degaankana argagax weyn ku reebay dadka siyaasiyiinta dalkan ee prime ministerkana wuu ka hadlay isagoo kasoo laabtay dalka faransiiska safar uu ku joogay soo gaabiyey meeyarka magaalada london wuu ka hadlay dad muslim communitiga matalinaya way ka hadleen iyagoo dhammaan tilmaamaya in communitiyada kala duwan ee halkan ku nool arrintaanay kala qaybsanaan iyo kala shakin iyo colaad horle iyo division aysan gelinin ee isku meel looga soo wada jeesto dad magaca muslimiinta ku hadlayana way cambaareeyeen communitiyaasa kala duwan arrintan aada bay u cambaareeyeen aada inay farxuntahana waa ay sheegeen waan gartay ingiriiska intii dambe waxyaabahan aad bay ugu soo badanayeen dhallinyaro laga yaaba in sanad ama laba sano ka hor keliya ay soo muslimaan kadibna falal ad adag oo ay dil ku geystaan la imanayay marka doodii guud ee arrinta dalka britain ka socotay tani maxay kusii daraysaa baad isleedahay kolley sida waa falkii labadii kun iyo shantii dhacay wax muuqda oo ku xiga kan buu ahaa seven seven waddankan seven seven july waxa la yidhahda falkii qaraxyada basaska ee tareenada fal muuqda oo nin askarinimadiisa iyo ideology niman ka imaanaya ay ku dileen meel publiga miidiya ku gowracayaan falkii labaad oo laga nanxo argagaxo weeye dadkuna way ka gudbi doonaan baa la leeyahay laakiin waa un arrin aada iyo aad meesheeda u taagan stiil baa jira dhalinyaro u badan oo muslimiina ay sida u fakerayaan wax badan inay ka qadan yihiin inta badan dadka muslimiinta halkan ku nool iyo bulshada ay la nool yihiinba ay ka tirsan yihiin ay rumaysan yihiin afkaar aada u qariban aada u guracan inay tahay qof meel uu degan yahay dad uu ku dhex nool yahay wax islaamka sal kulana aysan ahayn laakiin sidaas sheegtay ama dad soo islaamay ama shaba laga yaaba inay gaangis ahaayeen haddaan tooba keena ay leeyihiin oo muslimiin ah ama mar haddaba soo islaamay yaa diinta oo si khaldan loo fasiray ama jawi lix boqol oo sano ka hor mar dadka muslimiin iyo gaalo isu degalayen oo caqiida laisu dilayey oo ninka muslimkaana muslimnimadiisu iyo dadkaan muslimka ahayn u dilayeen afkaar noocaas ku salaysan iyo aayado qur-aan oo si khaldan loo fasiray dadka shadaan qaadanaya weli fikraddaa faafinaya waad arkaysa ragga qaar baan maaragtay la yaabanaa mararka qaarkood arkaysa dhifayda iyagoo qaybinaya ay ku qoran tahay waa inaad dowladda ingiriiska nacdo beri ka noqoto waa inaad boolis ka nacdo waa inaad la colowdo waa inaad beri ka noqoto wax saas oo kale ku hadlaya marka meesha ay joogaan iyo cidda ugu baahi badan boliiska iyo security-ga iyo dowladduba marka mar haddayba xataa minority dhulkan ku yihiin inay ugu yihiin xataa inaysan dareensaneyn baad moodaa oo haddii lagu fasaxo dad xag jira ama kooxaha midigta ah ee iyaguna firadtaa cagsigeeda dhanka kala qaba cidda uga dhibaato badnaanaysa inaysan jirin miyaysan dareensanayn waa wax aada u khariban ilaa haddana waxaa la baaraya ma wax nimankan iyagu shaksi ahaantooda afkaarta xag jirta inta iska qaateen isaga kaceen ba ma urur baa ka dambeeya ma tallaabooyin kuwan oo kalea qorshaysan oo soo socda arrimaha aad kolley loo baarayo ama looga walwalayo dhibaato weyna keensan doonta dad badan oo colaad u haya muslimiintan ay laga yaabo inay sii xagjirsiiso ama ay buuq ku furto xiriirka bulshooyinka u dhexeeya waa arrin markaa loo bahan isku meel looga soo wada jeesto dhalinyarada soo socota ee muslimiinta ah aada looga baraarujiyo